kulankan oo looga hadlayay ammaanka gobolka banaadir ayna goobjoog ka ahaayeen dhammaan gudoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir waxaana kulankan shir gudoominaya gudoomiyaha gobolka ahna duqa magaalada muqdisho afhayeenka gobolka cabdifataax xalane oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in si weyn looga hadlay ammaanka caasimada iyo kahortaga falalka amni darida xalane ayaa sidoo kale sheegay in lasoo hadal qaaday suurtagal ahaanshaha in ciidamo ka tirsan dowladda ay isbaarooyin dhigtaan qeybo ka mid ah degmooyinka gobolka banaadir oo uu sheegay in haddii arrintaas ay dhacdana in xilalkooda ay ku weynayaan guddoomiyihii degmadiisa falkaas uu ka dhaco
sidoo kale waxaa aad iyo aada looga hadlay oo muhiimna ah magaaladan inaysan wax isbaaro ah ee sharci darro ahi aysan ka jiri karin haddii ay dhacdo in degmo ka mida degmooyinka isbaaro taallana guddoomiyaha degmadaasi xilkaas oo waayey qodobkaas aad iyo aad baa looga hadlay idinna waad kontarooli kartaan qoligiina saxaafaddu haddaad aragtaan amaad xataa maqashaan in degmo xamar ku taallaahi ay isbaara taallo waad soo gudbinaysaa waayo shacabka waxaad ka mid tihiin xamar degan maamulka gobolka banaadir ayaa horey u shaaciyay in magaalada muqdisho ay ka mamnuuc tahay in la dhigto isbaarooyin tallaabo adagna ay ka qaadi doonaan ciddii lagu arko sida uu sheegay afhayanka gobolka